asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti waxaana wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka qodobada aanu barnaamijka toddobaadkan idiinku haynana waxaa ka mid a murashaxii madaxweyne ku-xigeenka ee xisbiga ucid oo toddobaadkan iska casilay xilkii murashaxnimo ee xisbigaasi dowladda somalilan oo digniin ka soo saartay qorshaha wadahadalada ee ah in madax dhaqmeed ay ku wareejisay dowladda turkigu qaramada midoobay oo ergey cusub usoo magacowday dalka soomaaliya turkiga oo soo riday diyaarad dagaal oo dalka ruushka laga leeyahay qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku dhegaysan doontaan barnaamijkeena dhacdooyinka toddobaadka murashaxa tagada madaxweyne ku-xigeenka ee xisbiga ucid aqoon-yahan cabdirashiid xasan mataan ayaa gebi ahaanba iska casilay xilkii madaxweyne ku-xigeenka ee xisbiga ucid waxa uu sidaasi ku sheegay shiir jaraa'id oo uu toddobaadkan ku qabtay magaalada hargeysa wuxuuna ku sababeeyey eedo uu usoo jeediyey guddoomiyaha xisbiga ucid injineer faysal cali waraabe waxa uu cabdirashiid xasan mataan ku dooday in guddoomiye faysal cali waraabe uu afduubtay xisbiga sidoo kalena waxa uu sheegay in murashax jamaal cali xuseen uu ka gaabiyey howlaha xisbiga islamarkaana ay ku kala aragti duwanaadeen siyaasadda xisbiga cabdirashiid xasan mataan oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada hargeysa waxaa hadaladiisii ka mid ahaa
wejigiisii hore waa ogtihiin oo uu soo dhammaystirmay wejiga labaadna waa mid loo adeegsanayo injineer faysal cali waraabe burburinta xisbiga waxay yaanuu noqon mid tartan lagu geli karo marka guuxaya shirarka aad maqlayseen ee ani ka soo bixin haba yeelatay warkugan waxa uu ahaa bal in laga badbaadin karo xisbiga burbur iyadoo si sharciya loo raadinayo iyo iyadoo mid dhaqan lagu raadinayo labadaba waxaa qormaysa taariikh injineer faysal cali waraabe laba jeeroo hore ayuu tartamay oo uu ku guuldaray taariikh fiican bay u noqon lahayd sidii uu heshiiska ku galay ee lagu ansixiyey xisbigii niyocid uu daacad u noqdo kuna rugo hase yeeshee waxa uu ka doorbiday taariikh madow iyo khayaaba isagoo loo adeegsaday inuu si rasmiya u xabaalo xisbiga u cid oo noqonaya xisbigii labaad ee intii talada ay haysay xisbiga kulmiye la burburiyo ama la fuliyo burburintiisa waxaan saxa badan geliyey sidii xisbiga u cid u noqon lahaa xisbiga badbaadada somalilan waxaan se ka xumaha in xisbigii laftiisa aan ka badbaadin kari waayo shirqool uu qayb ka yahay guddoomiye faysal islamarkaana aanu isu aragti ka noqon weynay murashax jabaal cali xuseen badbaadada xisbiga cadaalad iyo daryaada haddaba anigu qof ahaan waxaan ku qancay inaanan wakhti intaa ka badan kastii lumin karin shacabkay ku qanacsanaa hogaamintayda iyo taageerayaashayda waxaanan halkan si rasmi ah ugaga dhawaaqayaa inaan gebi ahaanba kala baxay musharaxnimadaydii xisbiga cadaaladda iyo daryeelka geesta kale guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ucid injineer faysal cali waraabe ayaa sheegay in isaga iyo cabdirashiid xasan mataan haba yaraatee aanu jirin khilaaf soo kala dhex galay balse cabdirashiid xasan mataan isaguu xisbiga iskaga tegay markii uu arkay in qiimayn la isku samaynayo aanu ku soo baxahayn gudoomiye faysal cali waraabe ayaa xusay in cabdirashiid xasan mataan haba yaraatee wax dhaqaalaha aanu gashanin xisbiga iyo dadaal midna dowladda somalilan ayaa digniin adag ka soo saartay qorshaha dowladda turkiga ee ah in madax dhaqmeed lagu wareejiyo wadahadaladii somalilan iyo soomaaliya waxayna shicibka iyo madax dhaqmeedka uga digtay in laga qayb galo shir kasta oo ku saabsan masiirka ummadda somalilan wasiirka arrimaha gudaha somalilan oo shir jaraa'id oo uu qabtay waxa uu ku sheegay in dowladda somalilan shirarkii turkiga ay dhexdhexaadinaysay u aragtay mid ay somalilan kala mid dhigaysay bulshada kurdida ee turkiga oo kale sidaasi darteedna somalilan ay dib uga baxday qorshihii wadahadallada wuxuu wasiir warancadda digniin adag u diray dowladda turkiga iyo soomaaliya oo uu sheegay inaanay soo faragelin arrimaha siyaasadda somalilan waxa uu sheegay in somalilan goosatay in dhexdhexaadin ballaadhan dowladaha caalamku goobjoog ka yihiin mooye aanay turkiga dib uga qaybgeli doonin wadahadalladii uu dhexdhexaadka ka ahaa wasiir waran cadde oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada ceerigaab ee gobolka sanaag isna waxaa hadalladiisii ka mid ahaa
dowladda turkiga iyo maamulku sheegga xamar inay ku shaqaynayeen sidii loo mijaxaabin lahaa darannimada iyo midnimada ummadda reer somalilan waxaanay dowladda turkigu dalkooda ku qaban jirtay in muddo ah shirar ka dhexeeya somalilan dowladda somalilan iyo maamulka soomaaliya taasoo dowladda somalilan u fahamtay in shirkaa ujeeddadeedu ahaa in somalilan lagala maqaam dhigo ama meesha ay taalo la dhigo bulshada kurdishka ah ee gumaadka iyo foolxumada ay ku hayso dowladda turkigu oo runtii haddii ay doonayso inayna kala saarto annagiiyo somalilan waajibkeeda koowaad u ahaa in dadka kurdishka ah ee dhibaataysan ee gacanteeda ku dhibaataysan inay wax ka qabato waxayse dowladda somalilan ka garatay khiyaamada iyo gumidaamiyada iyo dabinka ku jiray shirarka waxaanay dowladdu ka maagtay inay sii wado wadahadalka turkigu marti qaaday ee ka socday waddanka turkiga waxaana hubaal ah haddii dowladda somalilan ay shakigaa ka muujisay wadahadalkaa turkiga ooy caalamka u bandhigtay in meel dambe oo turkiga keligii uu joogay aanaan kaga wada hadlin soomaaliya ee aanu ku wada hadli doonno madal ballaadhan oo caalamka badankiisa joogo waxaa soo ifbaxay oo dowladda turkiga iyo maamulka taagta dareen xamar isku bahaysteen in halkii ay albaab ka soo gelaan somaliya daaqadda ka soo galaan oo khiyaamo iyo dhagar ay u bareedhaan somalilan iyagoon geedna ugu soo gabanin inay bulshada rayidka ah salaadiinta iyo qaybo ka mida bulshada somalilan inay la xashashaqaan ama ay ugu ballan qaadaan ama ay damcaan shirkii dowladda somalilan iyo soomaaliya ay wada ku wada jireen inay u beddesho khiyaamo iyo dibindaabiyo inay dalka somalilan midnimadiisa iyo dadkiisa ay waxyeesho hase yeeshee waxaanu u sheegaynaa dowladda turkiga in dalkan ay matasho dowlad ummaddu dhisatay dowladda somalilan shacabkeeda iyo dadkeedana iyadaa ka wakiila shacabkaa dhistay dowladda tan maaha dowladd inqalaab ku qabsatay waa iraaradii shacabkay ku timid sidaa awgeed cid kale oo ku mateli karta shirar danta qaranka somalilan iyo mustaqbalkiisa lagaga hadlayaa ma jirto cid kaloon dowladda haynoo maandeed u haysataana ma jirto beenta la sheegaya ee turkigu kula dhex jiro dhibaatooyinka dalka uu kula dhex jirana waxaanu u soo jeedinaynaa inay khatarteeda ku leedahay xidhiir ka dhexeeya somalilan iyo turkiga bulshada reer somalilan waxaanu usooku baraarujinaynaa hadday tahay salaadiin hadday tahay qaybaha bulshada ee kala duwana reer somalilan inaanay dhag u dhigin dhawaaqyada hagardaamada ah ee ka soo horjeeda qarannimadooda iyo wadajirkooda ee ka soo fulaya turkiga iyo dowlad ku-sheega ama maamul ku-sheega dermadu ku fadhiyey dhiiggeeda muxuu aha dhiigga dadkooda iyo bulshaday u taliyaan ay kuraashada u tahay inaanay dhagu jalabsiin dowladooda iyo qarankooda ay kalsoonaadaan dhanka kale xogayaha warfaafinta xisbiga wadani cabdiraxmaan yuusuf ducaale boobe ayaa mas-uuliyiinta ka tirsan xukuumadda u soo jeediyey in la ixtiraamo xeerarka u yaala dalka isagoo ka hadlay wadahadalka soomaaliya iyo somalilan iyo qorshihii warbaahintu baahisay ee sheegayay in turkigu uu wado in madax dhaqmeed lagu wareejiyo wadahadalada labada dal boobe yuusuf ducaale waxa uu fariin u diray wasiirka arrimaha gudaha somalilan cali maxamed waran cadde iyo qaar ka mid a madax dhaqmeedka isagoo sheegay in ay bulshada marin habaabin ku wadaan islamarkaana ay iyagu hoos hoos u wadaan qorshaha sheegaya in wadahadalada uu turkigu ku wareejiyay madax dhaqmeed wahagag weli halkaad naga dhagaysanaysaan waa barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka ergeyga qaramada midoobay ee soomaaliya nicholas kay ayaa waxay shaqadiisu ku eg tahay bisha nagu soo fool leh ee disembar iyadoo wixii intaasi ka dambeeyana uu xilka la wareegi doono danjiraha cusub ee qaramada midoobay soo magacowday xogayaha guud ee qaramada midoobay bankimoon ayaa toddobaadkan u magacaabay ergeygii gaarka ah ee soomaaliya michael kitton oo u dhashay dalka u k ama dalka ingiriiska isagoo bedeli doona danjira nicholas kay oo hadda hayay xilka maamulka xafiiska qaramada midoobey ee soomaaliya ergeyga qaramada midoobey soomaaliya master kay waxay shaqadiisu ku eeg tahay bisha nagu soo fool leh ee disembar iyadoo wixii xilligaasi ka dambeeya uu xilka la wareegi doono danjiraha cusub ee qaramada midoobey master michael keaton bankimon ayaa uga mahad celiyey nicholas kay hawshii uu soo qabtay intii uu hayay xilka ansom ee soomaaliya isagoo ku tilmaamay inuu ahaa geesi si hufan hawshooda uga soo baxay uuna shaqaynayay muddo laba sanna ah iyo badh oo soomaaliya ay ku jirtay xaalad adag oo ay barbar socotay isbeddel siyaasadeed master kiton oo da-diisu tahay konton iyo lix jir waxa uu haatan agaasime cilmi baadho sare ka yahay aqalka the carton house ee hoostaga mahadka the royal institute of international affairs budhaalbadeeda soomaalida ayaa aftuubtay markab laga leeyahay dalka iiraan kaas oo ay saarnaayeen ilaa shan iyo toban shaqaale wasiirka arrimaha badda iyo la dagaalanka burcadbadeeda ee maamul goboleedka soomaaliyeed ee puntland ayaa u xaqiijiyey wakaalada wararka ee royters in burcadbadeeda xeebaha waqooyi ee ayl ay ka afduubteen markabkaasi burcadbadeeda ayaa la rumaysan yahay in ilaa iyo iminka ay gacanta ku hayaan lix iyo labaatan lahaystayaal saamaynta burcadbadeeda ayaa u muuqata mid dib u soo noolaanaysa iyadoo loo aanaynayo sababta kalluumaysiga sharci darrada ah oo ku baahay xeebaha dalka soomaaliya dalka turkiga oo toddobaadkan soo riday diyaarad dagaal oo uu leeyahay dalkaasi ruushku diyaarad ruushku uu leeyahay oo nooceedu yahay s u afar iyo labaatan ayaa lagu soo riday dalka suuriya saraakiisha militariga ee dalka turkiga ayaa sheegay in diyaaradda dagaalka ee f ay soo rideen diyaaraddaasi oo ku soo xadgudubtay hawadooda ruushku waxay beeniyeen in diyaaradoodu ay gashay hawada dalka turkiga warbaahinta turkiga ayaa sheegtay in diyaaradda dagaalka ee ku soo dhacday gudaha dalka suuriya muuqaal lasoo bandhigay ayaa la arkayay diyaaradda oo gubanaysa xilli ay dhulka ku soo dhacday labadii duuliye ee diyaaraddaasi waday ayaa la sheegay in ay si deg dega uga soo boodeen kadib markii ay arkeen diyaaradda oo gubanaysa warbixinada ayaa sheegaya in mid ka mid ah uu haatan gacanta ugu jiro xoogaga turkiman ee ku sugan suuriya saraakiisha turkiga ayaa ku tilmaamay in ay diyaaradda muddo badan ay digniin u direen balse ay dhagaha ka furaysatay wahagaag dhegeystayaal waxaanu soo gaarnay guntii iyo gunaanadkii barnaamijkeena dhacdooyinka toddobaadka barnaamijka intii aad dhegaysanayseen waxaad ku dhegaysateen dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee ka dhacay guud ahaanba caalamka gaar ahaana inta ugu badan deegaanada soomaalida barnaamijka toddobaadkanna waxaa idila socodsiinayey halkana idinka soo jeedinayay anigoo ah khaalid ismaaciil fodhadhi wahbeyntii iskuduburidkii cabdifataax sheegi tan iyo intaanu barnaamijka kan xiga ku kulmi doono dhammaantaya dhammaantiin waxaanu idinkaga tegaynaa baridada islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
Thank you.